إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan saakay oo sabti ah taariikhda hijiriyadan ay ku beegan tahay toddobada dulqacad sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada miilaadigana ay tahay toddobiyo labaatanka bisha shanaad ee labada kun saddex iyo labaatanka qodobada warka iyaga saakay aad ku dhegaysanaysaan waxaa ka mid ah waxaa saakay degan xaaladda magaalada buulamareer halkaasoo shalay uu ka dhacay dagaal faraha looga gubtay oo ciidamo badan oo yugandhees ah lagu laayay waaliga shabeellaha hoose ayaa ka warmay dhibaatadii ay bulshada ku qabtay ciidanka yuganda ee lagu laayay magaalada buulamareer mid ka mida mas-uuliyiinta mujaahidiinta ayaa ka hadlaya weerarkii guulaystay ee shalay subax lagu xasuuqay ciidamada yuganda ee duulanka ku joogay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose khabiir dhanka ciidanka ah ayaa qiimeyn milatari ku sameeyey weerarkii buulamareer ee shalay lagu soo afjaray ciidanka yuganda dhegaystayaasheena nagala socday baraha internetka ayaa aragtidooda ka dhibtay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose mid ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ayaa falanqeeyey raadadka ka dhalanaya dagaalkii shalay ka dhacay magaalada buulamareer dalka yuganda maxaan ka naqaanaa afrika halkee ayuu kaga yaalaa dadka ku nool waa imisa warbixin ayaan saakay idinkaga hinaa qodobkaas
الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa hagaag ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan waxaa saakay degan xaaladda magaalada buulamareer halkaasoo shalay uu ka dhacay dagaal faraha looga gubtay oo ciidamo badan oo yugandhees ah lagu laayay wararkii ugu dambeeyey ee saakay naga soo gaarayay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in xaaladda magaalada ay dib ugu soo noqotay sidii hore isku socodka magaalada sida ganacsiga dhaqdhaqaaqa gaadiidka waxbarashada iyo qaybaha kala duwan ee howlihii ka socday magaalada ayaa saakay dib u soo noqday ka gadaal markii shalay halkaasi uu ka dhacay dagaal aad u xoogan oo cutubyo ka tirsan milatariga shabaabul mujaahidiin ku soo afjareen saldhig aad u ballaaran oo ciidamada kasoo duulay dalka yuganda ku lahaayeen magaalada buulamareer qof ka mid ah dadka degan magaalada buulamareer ayaa iiga waramay soo dhowo walaal subax wanaagsan iiga waran jawiga guud ee saakay magaalada buulamareer
meesha dagaal xoog badanaa ku dhacay shalay waa degi wax khawaafa ma jiraan si shalay gaalada baktigooda meesha loogu leeyahay ilaa had baktigooda waa daadsina si wanaagsan oo magaalada weli kumaysan soo laaban ciidamada shisheeye maya maya maya wax idin la yidhaahdo ma joogaan xataa dii oo lug haweenima ayay ka imaadaan mooye haye ka waran meydadkii weliba goobihii lagu laayay daadsan yihiin
meydadka sidooda burundiiska wadada oo herada lagu galaayo ilaa xaafidaha meel walba lagu raade lagu dhamaystiray haye ka waran magaalada isku socodkii iyo dhaqdhaqaaqi magaalada isku socodkii iyo sidoo kale howlihii magaalada ka socday dib ma usoo laabteen
kaas maanta le maho shalay hoogayaala shashaqaysay maantana wax wax isweydiin malti waa u beriyey wax ciidan dowladeed ama wax kala arkays mala magaalada dhas waay yacni waxaan ula jeedaa dadka shacabka ah ee howlahooda soo dib ugumay soo naqan oo qof weliba shaqooyinkiisa shalay iska markii horaa lagu shaqaysto shalay maho si wanaagsan
meydadka waa iska yaalan shalay iska markii horaa lagu shaqaysto maasha allah wallahi aniga khayr aad weynaa u rajaynaynaa haybad ayaa rajaynaynaa insha allah gaaladan ilaahay naga qabto kolay gaalada shalay aad ay u jabteen kulley ilaa ayaga masqulaha ay ku dhuntaan wixii dhaawa ah taasaa ilaahay gaarsiiyey ilaahay maxadiis waay haye ciidankii ee shalay ka farxaday ee xeradii yugandheeska waxay nagu maqaalo ah in badan oo ka mida inay galeen goobo ay ka mid yihiin webiga qaar beeraha ku dhuntay iyo goobo kaleba ma jirtaa xog aad ka hesheen askar ilaa iyo hadda aan gaarin xeryihii ee shisheeyaha ciidamada ku sugnaayeen maya xugub waa la helay hub duug meelaha dooddoog iyo xuub iyo waxaas waa laga qaata oo badan niman dhalinyar ah helaynaa jiro Si nin weyn.
nafadiis la baxsado waayo wax walba waa ku weyne dad dhan waa ku weyn si wanaagsan ah Ay.
maasha allah ay saaxiib aad baa u mahadsan tahay hama waa anaga unaa ilaahay dhanoo waa toban todoba sano waay meesha aniga aan aadin shalay subaxdii ilaahaana geeyin markii oo mujaahidiinta meeshoo dhan ay uumiyeen laamiga markaan tagnana oo meeshii oo mujaahidiinta ay joogaan aniga markaasaa sii galnay aniga ilaa xiriir ilaahana gaarsiiy meedkoodana waa kor tagnay insha allah aadaa ugu farxnay shalay subaxdii walaalaheyna waa tasalaamnay kulay waa nala joogaan haddana managa foga mar walba managa sugo oo meelahaan nala joogaan insha allah dagaalkii shalay halkaasi ka dhacay ciidamada uganda ayaa waxaa looga laayay askar aad u tiro badan tirada hordhaca ah way soo saareen maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana ahayd in in ka badan boqol soddon iyo toddobo askari oo ay saraakiil ku jiraan yugandeeska halkaasi looga laayay iyadoona saanad aad u xooggan lagaga furtay weliga shabeellaha hoose ayaa ka waramay dhibaatadii ay bulshada ku qabtay ciidanka uganda ee lagu laayay magaalada buulamareer maxamed amiin ayaa faahfaahinaya isagoo xalay u waramayay warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan ayuu waaliga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ka waramay dagaalkii ka dhacay buulamareer iyo jabkii ciidamada uganda ku gaaray waxa uu bulshada muslimiinta ah ugu baaqay inay guusha ugu mahadceliyaan allah subxaanahu wa tacaala islamarkaana dowrkooda ka qaataan dagaalka la isaga difaacayo shisheeyaha dhoofka ku yimid dadka muslimiinta ah ee gobolka degan iyo guud ahaan dadka muslimiinta waxaan leenahay nimcadan iyo guushan dadka muslimiinta ilaahay subxaana watacaala maanta u dhexal siiyey in ilaahay subxaana watacaala loogu mahad celiyo dadka muslimiinta ah waxaan u dardaarmi lahaa in walaalahood mujaahidiinta ay garab siiyaan difaacayo ciridooda iyo sharafkooda u taagan hari iyo habeen sheekh cabdisamed ayaa intaasi kadib bulshada xasuusiyey dhibkii lagu qabay ciidanka uganda ee lagu laayay shalay xaradii ay ka deganaayeen degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose deegaankaasi dhibaato badan ayuu ku ihin jiray saa ka warqabno degmada buulamareer waxay ahayd degmo ganacsi fiican leh maanta ganacsigii waa hore sanawaad hore ilhaan jirtay maanta ma laha waxaa intaa dheer deegaanka buulamareer waa dhulbeereed dhulbeereedkii iyo dalagyadii kasoo guhi jiray cadowgii ilaahi subxana watacaala waxay ku bedeleen in xashiish dhulka ay ku beeraan waxaa kale deegaankaasi dhibaatada ka jirtay ka mid ah in dadka muslimiinta ee meesha degan amnigooda la khalkhal geliyo oo aan loo ogolayn habeenkii xataa inay socdaan iyo adeegtaan aan loo ogolayn maqrib haddii qono dhacdo sidii waxa weyaan xayawaan ninkastoo gurigiisa ama godkiisa ayuu galaya lama adeegan karo waxaa intaa dheer oo dhibaatada badan ay ku hayeen deegaanka ka mid ah in madaafiic waxa weyaan dadka muslimiinta ah ee ku hareersan degmadaasi iyagoon loo meelgelin loo qeybin jiray lagu xasuuqi jiray maanta waxa weyaan madaafiicdii iyo moogtahay wixii muslimiinta ay waxaweyaan u qeybin jireen maanta gacanta ilaahi subxana wataala mujaahidiinta ayuu soo geliyey waa la hayaa gacanta lagu hayaa gobolka shabeellaha hoose ayaa ka mid ah gobollada ay shisheeyuhu kusoo duuleen dhanka kalena ay dhibaatada kala kulmeen waxaa horay buulamareer loogu jebiyey ciidamadii faransiiska oo duulaan dhuumasho ahaa kasoo qaaday dhanka badda halka sidoo kalena lagu jebiyey gumaystihii talyaaniga mid ka mid a mas-uuliyiinta mujaahidiinta ayaa ka hadlaya weerarkii guulaystay ee shalay subax lagu xasuuqay ciidamada uganda ee duulaanka ku joogay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka tirsan mas-uuliyiinta xarakada shabaab almujaahidiin ayaa asigoo ka hadlayay masaajid ku yaala degmada saako ee wilaayada jubbooyinka waxa uu shalay salaadii jimcaha kadib dadka muslimiinta uga warbixiyey weerarka cagmarinta ah ee ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin shala subax kula jarmaadeen ciidamada ugandha ee ku sugnaa magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo ay isku barkadeen meydadka ciidamada ugandha islamarkaasina kuwa nool gacanta lagu dhigay gaalada marka ay kululaatay dharnaato ma istaagaan alla wuxuu yidhi walow qaatalakum aladiina kafaruu lawallow ladbaara uma laa yajiduuna waliyan walaa nasiira dagaalka markuu kululaaday carar bay bilaabeen meydkoodii waa la dul istaagay kuwa nool oo yugandhaysa ee kaafira ee nugu soo duulayna gacantaa lagu dhigay hubkoodii iyo rasaastoodii iyo baabuurtoodiina gacanta mu'miniinta ay ku dhacday
sheekh fucaad maxamed kalaf waxa uu dadka muslimiinta ah xasuusiyey in arrinkaa uu yahay gargaar dadka muslimiinta ah uga yimid xagga allah nasriga alle xaggii buu ka yimid subxaanahu wa tacaala qaala tacaala inaa lanansuru rusulana waaladiina aamanuu fi lxayaati addunya wa yowma yaquumu alashhaad يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار الله وحول أننا أهيلنا رسوشا رسول مجر إلا والأهيلي والذين آمنوا كوا رسوشا رميينا وأن أهيلنا حقه في الحياة الدنيا دنيا أهيلنا هدون ساكي أو جمعنا دنيا جوغنو الله بأن أهيلي سبحانه يوغانديسكي وح لقبتي وح لدلي وح عرري بي وخيب سمين الله بأن أهيلي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا حقيقة كلو نولغو هيلنا ويوم يقوم الأشهاد مركي قالنا نارتا لغو قرو أننا الجنة اللي نقيو بان قالنا يو نارتا كجرتان طالع علينا murugo xoogle ayaa ka jirta gudaha dalka uganda maadaama wiilashoodii lagu laayay halkan oo soomaaliya ah laakiinse dadka muslimiinta ee soomaaliyeed ayaa taa cagsigeeda aad u faraxsan sheekh fu'aad ayaa arrinkaa soo hadal qaaday saakay ka shalaynaysaa habarta yugaandha joogta ee ninkeedii la dilay saakay ilmada duugaysaa gabdhaha iyagana saakay waa faraxsan yihiin haadaa huwa waxaa weeye mu'miniintu amarka ilaahay inaan qaadano wey soomaalidu waxay tidhaahdaa weyl berey dib ha ku quus qaatee tilabadan lagu laayay ciidamada uganda waxa ay farriin u tahay ciidamada etoobiya ee duulaanka gardarrada ah iyaguna ku jooga gudaha soomaaliya sheekh fu'aad maxamed qalaf ayaa farriin muhiim ah waxauu u diray etoobiyaanka soo xadgudbay ee doonaya in soomaalida ay kiristaameeyaan dalkoodana la wareegaan waxaan halkan fariin oga diraynaa xabashada etoobiya joogta dagaalka annaga idinka naga dhexeeya dagaal dheer weeye mar kastana annaga alla noo hilinaya subxaana wa tacaala dalkan haddaad soo gasho dalkan dad muslimiin baa iska leh kuwaaga jooga iyo kuwaaga hadday yimaadaan dhammaantood mu'miniinta way la dagaalamaysaa maalinkii aan idinla dagaalnay annagoo nool labada kun iyo toddobadii ay ahayd maalinkii afartanka kun oo ciidan aad ku soo gasheen dalkan muslimiinta aad ku soo duusheen muslimiintu way idinla dagaalameen nin dhagax idinku tuura iyo nin xabad idinku tuura iyo dad duceeyay u qaybsameen waxaad ka baxday dalka afar sano kadib adoo dhiiggaaga qulqulaya ayaa doolow xagga u dhaaftay adiga oo baktigii wata oo dhaawacii wata ayaa doolow xagga uga baxday maantana waad jabaysaa biidni illaahi tacaala sheekh fu'aad maxamed qalaf waxa uu dadka muslimiinta kula dardaarmay in ay jihaadka u istaagaan oo ay xidhiidda siibaan shisheeyaha ku soo xadgudbay awalan waxaanu idiin dardaarmayaa aljihaadu fii sabiili illaah rasuulkii ilaahay baa alla noogu soo dhiibay rasuulkii ilaahay baa noo dardaarmay nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum kuwa gaaloobay kula dagaalama maalkiinna iyo naftiinna iyo carabkiinna kula dagaalama dagaalkii shalay lagu laayay ciidamada uganda oo xarakada shabaab almujaahidiin war hordhac ay ku sheegtay inay ku dishay boqol soddon iyo toddoba askari oo ka tirsana kuwa oo qaarkood ay saraakiil yihiin ayaa si weyn looga hadalhayaa gudaha dalka iyo dibadda waxaana tilaabadaasi walaac iyo argagaxor le ay ku riday ciidamada shisheeye ee dalka duulaanka ku jooga kuwa oo iminka keeblayuurar ah qolo walibana ay aaminsan tahay in iyada lagu soo maqan yahay
khabiir dhanka ciidanka ah ayaa qiimeyn milatari ku sameeyey weerarkii buulamareer ee shalay lagu soo afjaray ciidanka yuganda cabdifataax maxamed qaasim ayaa faahfaahinaya korneyl cabdulqaadir axmed nuur oo ka mid ah saraakiishii hore ee soomaaliya ayaa isdultaag ku sameeyey weerarkii cuslaa ee ay shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula jarmaadeen xeradii ciidanka yuganda ee degmada buulamareer isaga oo la hadlayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxa uu sheegay in wixii ku dhacay ciidanka yuganda ay sababi doonaan inay gebi ahaanba soo afjarmaan dhibaatooyinkii ay ku hayeen waddanka iyo bulshadaba marka uu sidaa leeyahay waxa uu wax ku qiimeeyey khasaarihii lixaadka lahaa ee soo gaaray ciidanka yuganda sida dhimashada faraha badan maxaabiista laga qabtay iyo hubka kala duwan ee laga soo furtay kuwaasoo dhammaan sawiradooda lasoo bandhigay dadka inta allagna ku dhinteen dee waxaan isleeyahay waxaa soo afjarmi doonaa wixii soomaaliya ay ka hayeen oo maaragtay howlgallada ahaa oo awalba ay ku leelayeen dadka shacabka iyo masaakiinta oo gardarrada ahaa wixii ayaga ayaa soo afjaraya inta kale inay badbaadiyaan oo ay daldalaan baa dhici doonta saasaan isleeyahay aniga marka laga yimaado in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dagaalamaan caqiido islaami ah oo u suuragelinaysa inaysan marnaba cadowgooda ka waaban ayuu dhanka kale korneyl ku sheegay in ciidamada shisheeye ay ku dhib qabaan weerarada istishhaadiyada ama nafuurka ah oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa ugu daran ee khasaaraha iyo burburka u geysta xeryaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka sida shalayba ka dhacday magaalada buulamare arrintan ayada waxa weeye horta aslan barnaamijkan hadda galay xerada oo qaraxyada iyo iktisaadiyada ilaa hadda adduunku xal uma hayo waxa weeye waxaan kaloo dhan waxbaa loo diyaariyey diyaarad gantaal baa loo diyaariyey gantaal kasoo ordaya gantaal kaloo lagu celiyo patriotic intaa la hortagay balaayo faadaaro waxbaa la sameeyey laakiin ilaa hadda adduunku xal u leeyahay iktisaadiya lianna qof socda oo bini aadana oo adigoo kale ah oo adigana ku dilaya ilaa hadda gaaladu arrintaas xal bay u laayihiin ilaa hadda wax daawaa uma hayaan wuxuu sheegay in xalka keliya ee loo hayo dagaalada noocan uu yahay in dulmiga iyo xadgudubka laga daayo dadka muslimiinta ah daawada keliya oo loo hayana waxay tahay qofkaas saas samaynaya dhibka lagu hayo in laga daayo oo hadda adduunku maaragtay arrintaas ayadaa wax keliya oo la og yahay oo gaalada laftooda ay sheegeen oo ay og yihiin dadka ayagoo itishaadiyiinta ah oo maaragtay kana wax dilahayo waxa ay naftooda u hureen dadkana ku baabiinayaan in laga daayo xalka keliya adduunka loo hayo kaas waayo haddii kalena cawaaqib xumada ka dhalanaysa mar walba ay noqon doonto khasaare badan oo aan la mahdin oo shisheeyaha gaara iyo in lasoo afjaro guutooyinka ciidankooda ee xeryaha degan cawaaqibta ay beeli kartana waxay beeli kartaa xero dhan oo guuto ay deganayd oo matalan guutadu waa kun qof weye markii afantari la yidhaahdo waa saddex urur markii gaashaaman tahay oo gaadiid iyo ay wadato qalabka dagaalka oo sida maaragtay qoryaha ay wadato madaafiicda goobta taasiya oo dhan kun iyo shan boqol bay noqon kartaa oo ay noqoto guto la xoojiyo xero dhan baa waxaa ka dhigaya dekan dekan hal baabuur ama laba baabuur marka waxaan dhihi karnaa waxay la mid tahay waxyaabaha ay dhahaan nuclear baan samaynay oo anagu hadda waxbaan ku dhufanayna baaba ahaya oo ayagu dadka ay hadda kuhanjahayaan si oo rasmi ah ayaa lagu dhuftay oo la tutay baan dhihi karnaa marka saasaan u qiyaasi karaa ciidan ahaan markaan sameeyay arrintan hadalka colonel cabdulqaadir ayaa ku soo aadaya iyada oo khubaro reer galbeed ah ay horay u sheegeen inaan laga hortegi karin weerarada jihaadiyiinta gaar ahaan kuwa nafurnimada ah hadday ahaan lahaayeen gaadiidka miinaysan ee xeryaha shisheeyaha lala beegsado iyo xoogugalka lagu sameeyo xeryahooda isku soo wada duuba weerarkii magaalada buulamareer ee shalay lagu soo afjaray ciidanka uganda ayaa aad looga hadalhayaa dalka iyo dibaddaba dhegaystayaashiina nagala socda baraha internetka ayaa aragtidooda ka dhiibtay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose mahad cubayd ayaa warkaas inoo faahfaahinaya dad badan oo idaacadda kala socda dhanka internetka ayaa aragtidooda ka dhiibtay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada buulamareer ee lagu xasuuqay askar kor u dhaafaysa boqol iyo soddon askari oo ka tirsan ciidanka uganda waxay muujiyeen siday ugu faraxsan yihiin weerarkii shalay ciidamada mujaahidiintu ku laayeen askarta shisheeyaha ee ku sugnaa buulamareer allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd waa soo dhaweynayaa allah ku mahadsan allah ku mahadsan jibiyey kuwaasi leebiyiinta mujaahidiintana waxay ku tiirsan yihiin allo allaa mowlahooda ah kuwaasna waxay ku tiirsan yihiin kafaradaas ayaa allo u ah oo kuwaa diyaaradaha korka caawinayo walaalo milka sarooga meliraayi eed yaninka farxeedan qulubtanoo shaafeedan ilaahay maybuu ahaa meliraayi adduunya aakhira siinka farxiya haddii aa ka dhibta aragtideyda weerarkii ka dhaca maanta buulamareer weerarkaas wuxuu ahaa fariin ku wajahan dowladda ugandha ku wajahan dowladda xasan sheekh waana fariin ay kolay akhrisan doonaan
qaar kale oo ka mid ah dhegaystayaasha ayaa iyaguna sidan u cabiray aragtidooda ku aadan dagaalkii shalay lagu laayay ciidanka uganda ee ka dhacay xero ay ku lahaayeen magaalada buulamareer qaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilaah ilaahay ayaa ku mahadsan oo maanta baabi'iyey gaaladii ugandheeska ahaa oo deganaa buulamareer waxaan leenahay mujaahidiintu taqabal allaahu minkum ilaahay idinka aqbalo camalka aad samayseen marka hore ilahay baan mahad celinayaa suurto geliyey wixii maanta meeshaas ka dhacay guul iyo nasrina ummadda muslimka gacanta u geliyey intaa kadib waxaan leeyahay shuhadadii meesha ku shiidaya allaha shahaadada ku aqbalo inta dhaawacan allah u bogeydhayo dee aad baan ugu xanaqayaa walalaha inaga farxiyey dhammaan kuwa halka ku shahiidayna allah subxaana watacaala jannadii baan u baryaynaya inuu ilaahay jannadii ka waraabiyo runaantii gaala way jabtay runaantii gaala gobolkooda wuu dhacay allahu akbar maanta waxaa weeyaan waan ilmeynaynaa farxad baan la ilmeynaynaa baraha bulshada ayaa aada looga hadalhayaa dagaalkii shalay ka dhacay buulamareer waxayna dadku isla dhex marayaan sawiradii laga soo qaaday goobta dagaalka oo ay faafisay mu'aasasada alkataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
mid ka mid ah qoyahanada soomaaliyeed ayaa falanqeeyey raadadka ka dhalanaya dagaalkii shalay ka dhacay magaalada buulamareer maxamed daahir cali soow ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya aqoon-yahan ibnu muflix oo ka qayb qaatay barnaamij gaar ah oo ka baxay warbaahinta al-furqaan laguna falanqeeyey weerarkii cuslaa ee shalay lagu qaaday saldhig weyn oo ciidamada yugandha ay ku lahaayeen magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose ayaa ka hadlay raadadka iyo saameynta weerarkaasi uu ku yeelan karo afrikaanta iyo caddaanka maalgeliya wuxuu tilmaamay in macrikadaasi ay dhabarjab ku tahay shisheeyaha afrikaanta kuwaas oo isku diyaarinayay in iyagoo nabad ah ay ka baxaan soomaaliya waxay horta jawaano badan ku reebaysaa niman yidadiire qabay oo maanta isu diyaariya inay baxaan baa horta aakhare loo diray asxaabtoodii iyo walaalahoodii kale intee galada haysan ka dhudhuwaha meesha joogay iyo ayaga horta waxay ku reebaysaa murug aad iyo aad weyn bay ku reebaysaa oo dadkii maanta sugahayay waxay dhaqaale aruursan kareen intay aruursadeen inay maanta baxaan ama berri baxaan sugahayay ama sanadka maxamed ka damba baxaan horta sugahayay oo aakhare loo diray iyo kuwa ka dambeeya ayaga ee ayaga sugahaya laftirkooda ee xeryaha ku jira ee kaleento oo ka fikiri doona talow idinkuna ma idinku dhici doontaa mise idinkuna nabad qabtaan baad soomaaliya ka bixi doontaan taa waa jaanibka afrikaanta iyo kuwa waddanka ku jira weye jaanibka labaad waxay murug iyo dhawarjab ku tahay murtadiinta xasan iyo maxaa la dhahayay gurubkiisa ahaba iyagana dhawarjab ku tahay oo waxay dhawarjab ugu tahay haddiiba kuwii maanta waaweynaa waxaa artay dabaabada silsiladaha ku socda iyo waxaa artay gaari qafilan la gubay kuwii maanta tabartaa haystee xooggaa iyo awooddaa isbidaya haddii maanta sidaa loo burburiyo sidaa dhagaha loogu dhuftay tolow ayaga idinku maxaad noqon doontaan xagay ku dambeyn doontaan hawshiin xagay mari doontaaba iyagana dhinac kale ka haysata taana waa mid labaad oo ayadana maxaa la yidhahdaa ii sheegay murugeedii culays kale iyana dhinaca kale waxaa muruga saddexaad iyo dhinaca saddexaadeen ay ku tahay nimankan salibiyiinta ee dhaqaalaha bixinaya xalalo fadhiya ama korba kasoo taageerahaya wixii la midka inuu muruga ku taago golweyn iyo meelo kale oo ka agdhow buulamareer waxaa saldhigyo ku leh ciidamo kale oo ka socda dowladda yuganda marnabana ma aysan u gurman ciidamadooda sababta taa ay ku dhacday ayaa la weydiiyey ibnu muflix waxaan maqli jiray nintiisa haystu kale ma caawiyaan maqli jiray ayaga horta tooda haysataa un waxay isleeyihiin war kuwan markii lagu fadhiistay ee ayagiiba lagu habsaday ee madaxa lagaga fadhiyo haddaad dhahaan waan dhaqaaqaynaa armi idinka laftiina la indul fadhiyaaba idan marka kuwaasi waxa weeye ilaahu moota ilaahu moota ka maqli jiray nimanka nimankan caadka raxmaan waxaan ka maqli jiray ilaahu moota baan ka maqli jiray waxaa weeyaan ilaahu imootidi weeyaan ilaahuna dhaafi oo aan kuwaa ku ekee annaga aan ka nabadgal leh weeyaan horta meeshu meeshu isgurma dadka isku gurmadan haye ee isku maxaa la yidhaha dhiig isku bixin haye ee nafta isa siin haye ee maxaa la yidhaha meel walba isla gaarhaya waa dadka muslimiinta iimaan kale waa qofka maxaa la qofka walaalkii xanuunka haysta uu taaban hayo nimankan horta ayaga laftirkooda marka hore inta waxay ahaayeen niman kala taagan ninba meel buu ku xaraysan yahay sababta uu ninba meel ugu xareysan yahayna marka wax kale ma ahna waxaa weeyaan waa dacfiga iyo tabaryarada iyo quwadyarada ayaga haysato weeye taasaa marka waxay keentay inay isu gurman waayaan war saxaafadeed lagu xoojiyey sawiro ayay xarakatu shabaal mujaahidiin ka soo saartay dagaalka lagu xasmiyey xerada ciidamada yuganda ay ku lahaayeen buulamareer waxaana mujaahidiinta ay sheegeen in khasaaraha horudhaca ah uu gaaray boqol soddon iyo toddoba askar oo ka tirsan ciidamada yuganda kuwaas oo meydadkooda lagu arkay sawirada sidoo kale ciidanka mujaahidiinta waxa ay gacanta ku dhigeen tira maxaabiis ah warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dalka yuganda maxaan ka naqaanaa afrika sahalkee buu kaga yaalaa dadka ku nool waa imisa warbixin su-aalahaas iyo kuwo kaleba ka jawaabaysa waxaa inooga waramaya maxamed cali aadan uganda waa waddan ku yaala bariga qaaradda afrika wuxuu dhanka bari xuduud kala wadaagaa kenya dhanka waqooyi waxaa ka xiga koonfurta suudaan dhanka galbeedna waxaa uga beegan koongada dimuquraadiga ah koonfur galbeed waxaa uga aadan dalka ruwanda halka koonfurna uu xuduud kala wadaago tanzaniya waddankan ma lahan wax bad ah balse waxaa deegaanada dhaca koonfurta dalka ku dhirirsan harada loo yaqaano victoriya nisbada dadka ku dhaqan ayaa lagu sheegaa inay gaarayaan afartan iyo shan milyan oo ruux kuwaasoo siddeed milyan ka mida ay ku nool yihiin caasimadda dalkaasi ee kambala sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo labadii ayay dadka ku nool dalkan ka hoos baxeen xukunkii ingiriiska ee muddada dheer gumaysan jiray markii uu ingiriisku isaga baxay dalkooda dadka reer yuganda ayaa hubka isku qaatay kuna dagaalamay xukunka waxaana qarxay dagaallo lagu hoobtay oo ay xukunnada isaga kala wareegeen maamulo keligii talis ah haddii aan eegna xagga siyaasadda yuganda waa waddan aan ebid xukunka lagu kala wareegin si nabad ah qoriga caadadiisa ayaana xiralka la isaga kala dhexli jiray tan iyo jiritaankiisa madaxweynaha hadda jooga ayaana ka mid ahaa dagaal oogayaashii hurinayay colaadaha ee xukun doonka ahaa wuxuuna ugu dambeyntii ku guulaystay inuu ku fadhiisto kursiga madaxtinimada ee dalkaas sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii xukunkiisa sii afartan jir sanaya ayaana uganda ku hogaamiyey boholo siyaasadeed iyo xasarado joogto ah wuxuuna burburiyey noloshii iyo ra-sumaalkii bulshada si uu xukunka usii ilaashado siyaasad ahaan haddii aan eegno uganda maanta waa waddan aanay ka jirin xorriyad xagga siyaasadda ah oo xisbiyada siyaasiga ah awooddu siinaya inay cabiraan afkaartooda kana soo qayb galaan doorashooyinka wargeeska the economicst waxa uu bishii maarso ee sanadkan soo qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay uganda waddan u afduuban hal qoys wuxuuna sheegay in museveni oo ku dhowaad afartan haysta dalkaas uu iminka wiilkiisa u diyaarinayo inuu ka dhaxlo maamulka keligii tariska ah mahuusu museveni oo ah wiilka madaxweynaha uganda ayaa qudhiisa aada u dhararaya geerida aabihiisa wuxuuna in ka badan laba jeer uu bartiisa twitterka kusoo qoray inuu sugi la-yahay maalinta uu noqon doono madaxweynaha dalka uganda warbixin ay soo saartay amnesty international sanadkii laba kun iyo labaatanka waxaa lagu sheegay in nidaamka talada haya ee uganda uu caburiyey xisbiyada siyaasadda iyo warbaahinta dalka si uu usii dheeraysto xukunka waxaana warbixinta hay-addan lagu yidhi saxafiyiinta uganda ayaa wajahaya rabshado iyo xanibaado aan horay loo arag oo uga imaanaya dowladda uganda waa in la joojiyaa cagajugleynta cadaadiska iyo tacadiyada lagu hayo suxufiyiinta marka la eega xagga musuq maasuqa dowladda uganda waxa ay kaalmaha ugu horeeya kaga jirtaa dowladaha ugu musuqa badan dunida sida ay sheegaysa hay-adda transparency international waxaana laga soo bilaabo madaxda sare ee dalka xildhibaanada ilaa askarta caadiga ah ay dhaqan ka dhigteen laaluushka iyo gacantogaalaynta world banki ayaa sheegay in ku dhowaad saddex boqol oo milyan oo dollar sanad weliba laga xada qasnadaha dowladda kuwaasoo aan la ogeen gacanta ay ku dhacda iyo cidda leexsata waxaana jira shakhsiyaad caan ah oo lala xiriirinayo musuqa balse xilal muhiim ah ka haya dowladda oo aan lala xisaabtami karin ku dhowaad kale bar ku nool dadka uganda waxa ay ku nool yihiin xaalad saboolnimo ah waxayna quutaan wax aanan ka badnayn hal dollar maalintii sida uu sheegayo waxa loogu yeero bangiga adduunka marka laga hadlaya xagga amniga uganda waa mid ka mid a dalalka ugu qalalaasaha badan bariga qaaradda afrika waxaana ka socda dilal joogto ah oo aan la ogeen cidda geysanaysa kuwaasoo lagu beegsanayo mucaaradka iyo xitaa xubnaha ka tirsan dowladda talada haysa horraantii bishaan may waxaa la dilay wasiir ka tirsanaa dowladda museveni lamana oga ilaa iyo hadda cidda ka dambaysa dilkiisa bishii julaay ee sanadkii laba kun koob iyo labaatanka wuxuu wargeeska daily monitor oo ka mid ah jaraa'idka ugu caansan uganda uu qoray warbixin uu ku sheegaya in maalin weliba dalka uganda lagu dilo dad celcelis ahaan lagu qiyaaso toban qofood hay-adda unisef ayaa iyaduna sheegtay in afartii gabdhood ee ku nool uganda saddex ka mida ay la kulmaan fal kufsi ah taasoo ka turjumaysa halka uu gaaray tacadiga kufsiga ee ka dhanka ah dumarka iyo falalka amni darre ee ka taagan dalkaas iyadoo xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta uganda iyo waaqica ay ku nool yihiin dadka reer uganda uu sidaas yahay ayay xukuumadda kambaala ciidankeeda usoo dirtay soomaaliya oo inteeda badan looga dhaqmayo shareecada islaamka iyadoo ku doodaysa inay amni iyo xasilooni kusoo dabaalayso soomaaliya yuweri museveni ayaa allah mahadii qiray cadaawadda uu u qabo dadka soomaaliyeed waxaana laga keediyey tasriixaad aan gambasho lahayn oo muujinaya islaam naceebka ku jira ninkan waxaana orahyada ugu caansan ee laga haya ka mid ah in maalin maalmaha ka mida uu ka hadlayay askari gabar yugandhees ah ku dharbaaxay kambaale dhexdeeda uu yidhi askarigii doonaya gabar uu dharbaaxo waxaan u diraynaa soomaaliya halkaas ayay joogaan gabdho u baahan in la dharbaaxo marka laga yimaado soomaaliya hogaamiyahan keligii tariska ah waxa uu tacadiye iyo gabood fallo ku hayaa muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku nool uganda muslimiinta ku nool uganda ayaa lagu qiyaasaa inay yihiin lix iyo toban boqolkiiba dadka ku nool waddanka waxaana magaalada ugu caansan ee ay ku nool yihiin muslimiinta lagu magacaaba yumbe oo dhacda waqooyiga waddanka halkaas oo ay inta badan dowladdu ka samayso raaf ka dhan ah dadka beero qodotada ah ee muslimiinta ah iyadoo kala dagaalamaysa nolosha iyo wax soo saarka wuu mahadsanyahay maxamed cali aadan warkii subaxnimo saaka aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon dhegaystayaal waynaga intaa